iminka waxaan kala hadlayaa magaalo la yidhaahdo zel m c oo ku taala bartamaha waddanka austria ee yurub marka magaaladaasi ni miyaan ahayn magaaladii aan ku maqli jiray dhinaca dalxiiska ee tamashliinta loo tegi jiray aada iyo aad waa runtii magaalo aada cajiib u ah oo haddii loo eego dhanka dalxiiska xiliyada kuleelka ah kuleelaha ah ee yurub ee la yidhahdo samarka iyo xiliyada yurubiyaanka yidhaahdaan oo ah xilliga qabowga ah ee barafka uu da-o waa magaalo buuraleya buuraha ugu dhaadheer waddanka austria ayaa ku yaala islamarkaana waxaa ku yaala harooyin ama waxa luqada ingiriiska la yihahdo lake ama laagada la yidhaahdo oo runtii aada u qurux badan oo indhaha aada usoo jiita marka aad baa loo yimaada loogu dalxiisa dhulkan waan gartay horta bal aada baan dee meelaha ugu maqmaqlaa dhinaca dalxiiska waa magaalooyinka dee dunida ugu horeeya ku jirta cabdinaasiro maxaas leedahay waa lagu doortay magaaladan run ahaantii jaraa'idyada iyo shabakadaha ka hadla dhanka dalxiisyada oo iminka aada u farabatay waxay ku tilmaameen magaaladan zel m c la yidhaahdo magaalada ugu qurux badan magaala hadii la yidhahdo quruxda waxaa loo eegaa quruxda dabiiciga ayaa loo eegaa marka waxay isku darsatay dooga dooga aadka quruxda badan iyo biyaha meel walba iska yaala iyo buurihii ayaa isugu yimid saa awgeeda waxaad arkaysaa waxaad is leedahay adduunyada kumaad arki laha marki aad soo bulshada ad arkaysa marka sidaa ayaa loogu doortay inay tahay magaalo aada u qurux badan oo dalxiiska waxyaaba badan maaragtay aada u xiiso badanna waa laga helaa meesha marka marka dadka ugu badanee bal tamashlaha u tagaa xaggee ka yimaadaan runtii waa dhanka ugu xiisaha badan dadka ugu badan ee zal m c yimaada sanadada ugu dambeysay waa dad carab ah runtii oo ka yimaada wadamada imaaraadka carabta isu tegay kuwait sacuudiga qatar iyo waddanka cumaan ka yimaada runtiina waxay noqotay goob dadka qaniga ah ee carabaha ka yimaada isugu yimaadaan waxaad arkaysa magaalada gawaaridii taargadoodu ahayd qatar ama imaaraat ama sacuudiya oo qaaliga ahaa sida feraari bugaati magaalada dhexyaac ayaad arkaysa waxaad arkaysaa qoysas aada u fara badan oo carab ah ku labisan dharkii lagu yaqaanay eeidaha iyo dhaqanka carabta ku labisan ayaad arkaysaa marka magaaladu dee waaba dalxiisayaal bay u badan tahay waxa meesha joogaaba magaaladu waaba magaalo dalxiis dadka u dhashay waddanka austria waxaa laga yaabaa inay yihiin boqolkiiba shan inay yihiin iyo dadka ka shaqeeya meesha iyo dadka amniga sida blaceka iyo laakiin dhulku ma ahan dhul maaragtay isku soo geli karo waaba buurahaaba waxay ka dhigeen wada xiran soo wada xiran saa awgeeda dhulku wuxuu kasoo bedelay carab laakiin ma ahan carab dad ka socda iska yimaado oo isaga maahan waa carab yimaado xiliyada lagu dalxiiso waddankan waxaad ii sheegtay sheekaad iga sheekeynaso ad igu lahayd dee carabta qudhooda boorar badan baa magaalada lagu qoro arrimaha qaarkood oo dhinaca wadamada carabta laga yaaba in caadi loo arko ayaa aada ay uga cabanayeen dadka deegaanku maxaa ka mid a waxyaabaha wallaahi horta runtii jaraa'idyada aad ay uga hadleen waddankan austria iyo wadamada kale ee yurub marka waxyaabaha ugu badan ee ay jaraa'idyada ka qoreen waxay ahayd in dadka carabta yimaada waddanka ay banaanka wixii xashiish ama qashiqub ah ay banaanka ku tuuraan ama waddada iyagoo maraya ku candufan waxyaalahaas run dadka yurubiyaanka ah ama yurub waddanka austria waxay noqotay arrimo cajiib ah runtii dadku waa marti lacag ayayna waddanka soo geliyaan marka sida loogu sheegay waxay waxaan ku arkay boora afkaadi ah ay ku qoran tahay luqadda carabiga oo le fadlan dhulka ku tufin ama xashiishka meel loogu talagala ayaa jirta hana ku turin la yidhaahdo iyo dadka in la yidhaahdo habeenkii haddii la gaaro tobanka habeenimo hayladaha la jiray marka waxaa arkaysa mararka qaarkood xiliyada meesha harada ay isugu yimaado in carab maaragtay sigaar ku cabayso waddankana aada iyo mamnuuc u yahay sigaarka meelaha qaarkood sigaar ay ku cabaan oo booliis ku yimaado yidhahdo sigaarkan laguma cabi karo marka iyagoo qaylinaya ad arkaysa marka dhaqankii xooga waa ka yara duwan yahay dhaqan dhaqankii wadamada khaliijka ayaa ayay la yimaadaan halkan oo runtii yurubiyankana aada u ayaa loola adag laakiin kolley lacag bay waddanka gelinayaan sidaa awgeeda mar walba waxaa laisku loo sheega habka loo dhaqmo waddanka